بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سورة السبع أيام سلاح شني aayadda sideed iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa qisadii jeesaba ayaynu kusoo dhex jirnay oo ahaa qabaa-ishii degi jirtay yeman ilaahi subxaana wa tacaala inuu u nimeeyey nicmadiina shukrigeedii ay gudan waayeen kadibna laga bedelay oo laga qaatay beerihii qiimaha badnaana loogu bedelay geeda abaareed aan waxba soo saarin ayaa inoo dambeeyey abaalkaa nimankaa la mariyey dadka kufrinta badan ee ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa aan ku shukriyin unbaa la abaal mariyaa saasoo kale loo abaalmariyaa macnaha waa kaan soo marnay aayaddii qur-aanka ahayd ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني إله سبحانه وتعالى دقمو أيها هذا كهر تصالة إنه سيئي دقمو برواقنا هيستين ومتكلينا هيست إله النعمة سيمكي كفر دي nabadgelyadiina colaad baa loogu bedelay barwaaqadii ay haysteenna ilaahay waa ka qaaday subxana wa tacala oo gaajsaa loogu bedelay nicmada haddii laga shukrin waayo macnaha saasaa laysaga qaadaya wey abaalkaas cid kastoo ilaahay nicmo siiyo shukrin weyda oo ilaahay u mahad celin weyda ayaa iska leh wahal nujaazii ila alkafuur saas way macnaha nimankaa qisadoodii baa laga hadlay marka wajacalnaa waxaan yeelay bu rabbi uhi subxaana wa tacaala baynahum reesaba dhexdooda iyo wa bayna alquraa magaalooyinkii dhexdooda ama degmooyinkii dhexdooda allatii qaryooyinkaasoo baaraknaa aan barakaynay fiiha dhexdeeda labadaas dhexdooda waxaan yeelay quran degmooyin daahiratan oo muuqata wa qadarnaa waxaanu qadarnay fiihaa dhexdeeda waxaan ku qadarnay assayra socodkii baan ku qadarnay siiruu baan ku nidhi markaa socda fiihaa qaryooyinka dhexdooda socda layaaliye habeyno iyo wa ayaaman maalmaba aaminiina idinkoo aamin ah fa qaaluu markaa waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow baacid kala foge bayna asfaarinaa socdaalladanada dhexdooda safaradanada ilaahu noo kala foge wa dalamuu way dulmiyeen anfusahum nafafyaalkoodii bay dulmiyeen fajacalnaahum markaasaa waxaan ka yeelnay axaadiisa sheekooyin kuwa uun lagu sheekaysto wamazaqnaahum waanu kidkidifnay kulla mumazaqin kidkidif dhammaystiran si dhammaystiran baan u gogoynay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin calaamooyin lagu cibro qaato likulli sabaarin mid sabir badan kulligii bay ugu sugan yihin shakuurin oo shukrin badan nicmada labaadee ilaahay u galay waxay ahayd reer saba markii tii beeraha laga yimaado rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala degmooyinkii aan dhexdooda barakaynin iyo iyagu meeshay deganaayeen inta u dhaxaysaa waxaan yeelay degmooyin muuqda macnaha meesha iyagu deganaayeen yaman bay dhulka la barakeeyey magaalooyinkiisu barakaysan yihiinna waxaa laga wadaa shaam baa laga wadaa inta u dhaxaysaa waxaa la yeelay degmooyin isu muuqda oo markay yaman ka tagaan ilaa shaam intay ka tegayaan yani magaalooyin isu muuqdo midba midda kale u muuqato ayaan yeelay bu rabbi subxana wa tacaala maxaa saa loo yeelay socodkii baan u qadarnay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala socodkii baan u qadarnay haddaad subaxdii baxdo meelaad barqinkii shah kasii cabto waa magaalo duhurkii meel aad hoyato aada macnaha ku harsatood ka qadayso waa magaalo casarkii midbaad sii mari fiidkii midbaad sii mari ood kusii hoyay wahaakadaa magaalooyin isu muuqdo oo tacab iyo dhibaato aynan la kulmaynin socdaalka markay sii socdaan iyo markay soo noqonayaan ayaan u yeelay bu rabbi subxana watacala iyaga iyo shaam inta udhaxaysa degmooyinkaa isu muuqdaan masaa u gobolnay socdaalkiiyo socodkiina waanu qadarnayo socodkaa qiyaasan saasay macnaha midkii gaabinaya midkii dheeraynaya midkii gaadiid saaran midkii lugaynaya mid walba socod aan daal iyo dhib uusan kala kulmaynin buu soconaya oo meel alla meeshuu tagaba hoy buu ka helaya magaalaa ku tahay uu sii hoyanaya macnaha markaasaa waxaa lagu yidhi habeen iyo maalinba socda idinkoo aamin ah habeenka waxaa loo hormariyey habeenku maalinta waa ka cabsi badan yahay habeenkii dhib la kulmi maayaan waa nabadgelye maalintii waa nabadgelye idinkoo aamin ah socda saasaa lagu yidhi gaajo iyo dhib iyo colaad iyo tuug iyo kuwo jidka fadhiya iyo waxba idinkoo ka cabsanay sidaa markii loogu nimeeyey baa waxay yidhahdeen rabbiyow noo kala fogey safartanada socodkan noo kala fogeeyo dadkii oo dhan ka wada qaybgelayaane meesha inta laga tagano degmadan lagu sii hoyana tan laga tegayo waxaan oo dhan dhexda ka saar waxaan tuulo dhexda ku jira o dhan dhexda ka saar shaam iyo yaman yaan loo dhaxaynin bay dheh oo nimankaa gardaradooda arag oo maxaad uga saaraysaan waxaa laga yaabaa inay ujeedadoodu ahayd yacni in ay kuwa tabarta leh ee awoodda leh ee ama gaadiidka haysta in ay dhibsanayeen ama ay diidanaayeen kuwa tabarta yar ee socodka la wadaagaya isku si ay u soconayaan marka waxay leeyihiin hala kala hadhee oo dadkani hala kala hadho ninkii awood iyo hala kala baxee tuulooyinkan dhexdaa meesha looga saar ama waxaa suuroobi karaysa bini aadam weeyo nicmadii bay qaadi kari laayahay nicmadu sideedao markay muddo aada hayso ma hangarti yaa ku dhaaf yaa dhihi wanagii reer binu israiil soo marnay nabi muuse waa ku yidhi lan nasbira calaa طacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lana mima tunbitu lardu min baqliha wa qisaa'iha wa fuumiha wa cadasiha suurat lbaqara kuso marnay risqan idiinsoo da-ayay aydaan falayninee ku dhibaatoonayninee beeraynine ilaalinayninee isagoo diyaaroon idiin imaanay ma rabnay dheh wax aan fallo oo ku rafaadno oo ku dhibaatoonno oo dhulka nagooga soo saarno bini aadamku marka saas inay taa tahayna waa dhici kartaan nicmadii bay hayn waayeen rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala naftooda ayagaa dulmiyey waxaa laga qaadanaya rabbi subxaana wa tacaala waan baabinay buu leeyahy naftooday dulmiyey waa dembigay galeen markaasaa waxaanu ka dhignay iyagii sheekooyin baanu ka dhignay fajacalnaahum axaadiida waxaa laga wadaa shaygu markuu tagoo baaba'o sheeko unbaa ka soo hadha dadka ka dambeeyo unbaa ka sheekeeyo sijillaadka taariikhda unbuu galaa shaygu reesabaa waa jiri jire waa kaasa laynooga sheekaynay reesaba nimanaynadaa jiri jiro halkaasay deganaayeenoo waxaasay samayn jireenoo sheeko keliyaa ka soo hadhay amaa jiritaankoodii waa baaba'ay macnaha rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala wamazaqnaahum kulla mumazzaq waanu googoynay oo waan kidkidifnay kidkidif dhammaystiran waxba lagama reebino waa la qaybi waa kan soo sheegnay qaar waxay usoo qaxeen madiine iyo xijaaz bay usoo qaxeen qaar shaam bay u qaxeen qaarba dhinac way u carareen macna arrinkaasi marka rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala astaan iyo calaamo lagu cibro qaata ayaa ku sugan waxayna ugu sugan tahay dadka sabirka badan ee shukrinta badan dadka sabirka badan markii musiibadu ku timaado oo dhibaata ku timaado shukrinta badan markii nicmo iyo barwaaqa ay ku jiraan yay yihiin dadkaas waa dadka ahluliimaanka anaga soo baranay dadka markay barwaaqiya khayr haystaanna ilaahay uu ku aqoonsado oo ku caabudo oo ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriya markay dhibaata ku dhacdana sabro oo adkaysta dadkaasi waa dadka ahluliimaanka sida xadiiskii nabigu sal lay slam kutusayay aayadaha qur-aankana aynu kasoo ku baranay macna wajacalnaa waxaan yeelay bu rabbi yihi subxana wa tacaala baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna alquraa degmooyinkii dhexdooda allatii degmooyinkaas oo baaraknaa aan barakaynay fiihaa dhexdeeda degmooyinkii aan barakaynay iyo iyaga dhexdooda waxaan yeelay quran degmooyin daahiratan oo muuqata yacni isu muuqato midna duhurkii la sii tegi mid barqinkii la mari midba ruux walba qadarka socodkiisa macnaha ayib sahay uma baahna inay culays qaadaan oo sahay qaataan oo uma baahnaa maxaa yeelay socodkoodu meeshay tagaanba hadday uun magaalo sii marayaan masahay inay qaataan bay ubahan saas maana waqadarnaa waan qadarnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala fiiha degmooyinkaa dhexdooda waxaan ku qadarnay assayra socodkii baanu qadarnay socod qiyaasan oo qadaran oo midka gaabinaya ka dheeraynaya midka gaadiidka watan kaa wadanin wahaakada midkii galabtii caraama mid subaxdii kallaha mid walba socod qiyaaso way macna siiruu baa la yidhi marka socda fiiha degmooyinkaa dhexdooda ku socda layaaliye habeenno iyo wa ayaaman maalmo aaminiina idinkoo aamin ah habeen iyo maalinba ku socda rabbi subxana wa tacala idinkoo aamin ah bal aduu barwaaqadaas arag nabad barwaaqo beero wax walba heleen fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow baacid foge bayna asfaarinaa safaradanada dhexdeeda kala foge safarada noo kala fogeeyo waxaan dhexda ku jira dhexda ka saar shaam iyo yamaniyaa loo dhaxayba macnaha saasi ka wada wa dalamuu way dulmiyeen anfusahum nafsiyaalkooday dulmiyeen markay saa lahaayeen oo barwaaqadii ilaahay siiye ku shukri waayeen waa dulmi iyo gardarra ay ku kaceen bay ahay fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay buu rabbi yidhi subxana wa tacaala axaadiida sheekooyin baan ka dhignay sheekooyin baan ka yeelnoo markii la baabi'iyoo la kala diray sheekoon baa ka soo hadhay wamazaqnaahum waanu kidkidifno inyar in yar baan u googoynay kulla mumazaqin kidkidif ku dhammaystiran kidkidif iyo googoyn kulligeed oon bacdigeeda ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan laaayatan la aayaatin de calaamado iyo astaamo lagu cibro qaato oo dersi laga qaato likulli sabbaarin mid sabir badan dhammaantii ayay ugu sugan tahay shakuurin oo shukrin badan markuu haystana shukriya markay wax ku yimaadaan yani uusan ku faraxsanaynna sabro oo sabir kaga baxmaan marka taasi waxaa laynagu barayaa bulsho ama dawlad ama mujtamac ama fardiba haddii ilaahay u nimceeyo maxaa laga rabaa say nicmadaasi u sii hayaan oo usii jirto waa in nicmadaa laga shukriyo nicmadaa haddii laga shukrin waayo waxa la sugaayo waa in la qaado bedelkeedana ilahay musiibo keeno subxana wa tacala saas wey maana waa midda hadda inagu dhacdun ama ilahay haddaba ina haysta wey macana markii nabadii iyo khayrkii iyo wixii la haystay iyo laga shukrin waayo oo ilaahay iyo diintiisa lala dagaalamay dawlad iyo bulsho iyo mujtamacba rabbina subxaana wa tacaala lagu shukrin waayo ayuu ilahay qaaday subxana wa tacala nabadii colaad baa lagu bedelay barwaaqadiina gaajsaa lagu bedelay in badanna islaamnimadii iimaanka haysteen gaalnimaa loogu bedelay waa gaaloobeen macna khayrka marka inaad qalbigaaga ku weynaado oo shukrina ayaa la doonaya walaqad sadaqa xaqiiqe wuu rumeeyey calayhim korkooda ibliisu ibliis wuxuu rumeeyey dannahu malihiisi faitabacuuhu markaasay raaceen ilaa fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida mooye wamaa kaana ma ahaanin lahu ibliis uma ahaanin calayhim korkooda min sultaanin wax xujo ama awood ah ilaa linaclama inaan ogaano mooye man yu'minu cidda rumaynaysa bilaakhirati aakhara rumaynay minman cid inaan ka ogaano huwa isagu waa minhaa aakhara xaggeeda fii shakin shaki dhexdii kaga sugan wa rabbuka rabbigaana calaa kulli shayin shay walba korkiisa xafiidun midkii ilaaliya wey walaqad sadaqa calayhim taas reer saba in loo celiyo waa dhici karta basharkiiyo bini aadamkao dhan in loo celiyana waa dhici karta bini aadamka intiisa lumay malihii ibliis ayaa dushooda ku rugoobay malaha maxaa laga wadaa malahaasi waa midkaynu horay usoo marnay oo markuu rabbi subxaana wa tacaala ku yidhi war aadam u sujuud ee uu sujuuddii diiday lacnad ilaahay oo abadiiyo weligii aan ka dabhadhaynina ku dhacday yuu markaas dhaartay a wuxuu ku dhaartay laaxtanikanna duriyatahu ilaa qaliilan caruurta aadam waan duufsan oo waan lumini wax yar mooye lauwiyannahum ajmaciina ilaa cibaadaka waa ki ah waa soo maran yacni addoommadaada waan lumin oo waan baadiyeen addoommadaada inta saalixiinta yani mukhlisiinta mooye inta kaleo dhan waan lumin markuu sidaa lahaayoo aadam intuu dhalay intooda badan anaa duufsan doona uu leeyahay hadalkaasi ma yaqiin uu ogaa buu ku dhisahay maya ma qeybkii waxa soo socduu ogaa maya laakiin hadalkaasi wuxuu u yidhi mala u malaynay talagalka hadalkaas wuxuu uga soo fulay bini aadamka ayuu dacfigiisa iyo tabardarradiisa iyo meelaha uu ka geli iyo waxaanu garanaya saas daraaddeed waxaa malihiisa ku weynaada uu maleeyey inuu intooda badan duubsan karo malihii maalinkaa uu maleeyey wuxuu ku fulay oo uu ku rumeeyey intoodii badnaa yani dushooda waa ku rumoobay rabbina subxana wa tacala walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu malihiisii uu malaynayey ayuu rumeeyey oo dushooda ku rumeeyey markaasay raaceen in yaroo mu'miniinta ka mida mooye rabbi subxana wa tacala reer sabadaasaa ka mida kuwa raacay gaaladii baa ka mida munaafiqiintii baa ka mida yani dadka cusaada ee dembiyada leh ayaa ka mida kuwa ibliis uu malihiisa ku rumeeyey oo ku fuliyey saas way macna malihiibaa marka u dhabobay uu malaynayay ficlan ilaahay waa ogaayoo maqaadiirta ilaahay horay u qorshaysnayd rabbi subxaana wa tacaala waa ogaa inuu aadam intuu dhalay intooda badan uu duufsan doono laakiin ibliis markaa xaqiiqa ma haynin malihii uu maleeyey unbaana siduu u maleeyey ugu fulay saasaa la leeya macna oo dushooda ayuu ku rumeeyey oo ku fuliyey saasuu leeya ha lumsadee oo malihiisa dushooda ha ku rumeeye miyuu qasbay maya xujo ay ku qancaanna uma sheegin mana uusan qasbin keliya wuu u sheekeeyey wuu shukaamiyey wuu siray kadibna way raaceen waa intaa ibliis markuu macsiyada ku gelinayo weligaa xujo ku qancisa ku sheegi maayo markuu zinayse ku leeyahy xujo ku qanciso zinadana inay macquul tahay kugu qancisaa ku siin maayo laakiin muxuu kutusayaa wax qurux badan oo macaan badan oo laga maarmi karin oo kan ahoo laga toobadkeeni oo waxba kuusan salaax taasi marka waa iqraa waa nooc khayaano iyo sir unbuu idinku sameeyey intuu idiin qaatay bir idiin qaatay iyo ulla idinma garaacin shaabuub idinlama dhicin talabaadna xujo idin qancisana idinma keenin ood ku qanacdaan wamaa kaana lahu calayhim min sultaanin labadaa midna muusan u adeegsanin laakiin muxuu adeegsaday wuu u sheekeeyey siduu aadamba ugu sheekeeyey saanu soo marna macna ayib xikmadda ku jirta macna ibliiska ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wuxuu khalqiga uu saliday inuu kala ogaado ruuxa aakhara rumaysan iyo ruuxa aakhara xaggeeda shaki kaga sugan labadaasaa la kala saaraya oo ilaahay soo horay uma ogeyn wuu u ogaaye in ay kala baxaan oo iyagoo la arkayo cilmi muuqda oo daahir ah ay ku kala baxaan baa la doonaya lakin ilahay horay buu garanaya subxana wa tacala waana ogyahay intaysan wax kasta dhicin wax walba intuusan dhicin buu ilahay ogsanaya subxana wa tacala walaqad sadaqa xaqiiqe wuu rumeeyey wuu ku rumeeyey calayhim korkooda wuxuu ku rumeeyey ibliisu ibliis dannahu malihiisi markuu dhaaranayay maluhu malaynayay ayuu dushooda ku rumeeyo ku fuliyey wey macna faitabacuuhu markaasay raaceen ilaa fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida mooye oo min almu'miniina mu'miniin ah ilaa fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniina mooyaane wama kaana ma ahaanin lahu ibliis uma ahaanin calayhim korkooda min sultaanin wax awood ama xuja ilaa linaclama inaan ogaano mooye yani waxay ku xidhan tahay qadarka ibliis inuu malihiisu fulo maxaa xikmadoo ku jirta xikmaddu waata ilaa linaclama inaan ogaano mooye man cidda yu'minu rumaynaya bilaakhirati aakhara rumaynaya min man cid inaan ka ogaano huwa isaguba fii shakin shaki dhexdii ku sugan minhaa aakhara xaggeeda shaki kaga sugan labadaasaa la kala ogaanaya manaa la kala saaraya ibliissaasaa loogu salliday oy xujo la-aan qaar ku raaceen wa rabbuka rabbigaana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa xafiidun midkii ilaaliyow shay kasta ilaahay baa ilaaliya subxana wa tacala oo xifdiya macnaha waxaa laga wadaa ibliis wuxuusan ilaahay qadarin ma fulin karo waxaan ilaahay qadarin horay u qorshaynin ma fulin karo ruuxuu luminayo waa wax horay u qorshaysnaa ruuxa ka badbaadaya waa wax horay u qorshaysnaa maxaa yeele rabbi baa wuxuu yahay wa rabbuka calaa kulli shayin xafiidin wax kasta isagaa ilaaliyo ilaalintiisa wax ka hoos baxa male saas way macnaa ayib qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard qul waxaa bada nabigu udcuu u yeedha ama barya aladiina kuwa zacamtum aada sheegateen min duuni illahi alla ka sokow kuwaad sheegateen alla ka sokow annahum aaliha way macana inay ilaahyaal yihiin oo shuraka yihiin bal kuwaa u yeedha baa leeyihi laa yamlikuuna ma hayaan maha ma milkiyaan midqaala daratin darro qadarkeed oo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan walaa fil ardi iyo dhulalka dhexdootoona wamaa lahum uma sugnaanin aalihada fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda min shirkin wax wadaag ah wamaa lahu alla uma sugnaanin min dahiirin kaalmeeye uma sugnaanin minhum xaggooda ugama sugnaanin xaggooda kuwa aalihada aad ku sheegteen xaggoodana mid kaalmeeyaa oo ilaahay gacan qabta ugama sugnaaninoo male walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergadii ma anfacayso cindahu agtiis ilaa liman cid mooye ciddaasoo adina uu idmay lahu isagao uu idmay xataa idaa goortii fuzica la argagax tiro can quluubihim quluubtooda xaggeeda markii la argagax tiro argagaxa laga siibo ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin yidhi qaaluu waxay yidhahdeen kuwii la weydiinayay alxaqa qaala alxaqa xaq buu yidhi wa huwa isaguna alle alcaliyu midka sarreeyo wey alkabiiru ee weyn aayaddan waxay xididada u siitay sabab kasta oo ilaahay cid aan ahayn in la baryo keeni kara sabab kasta oo loogu marmarsoon karo in ilaahay cid aan ahayn la caabudo ama la baryo ayay aayaddu xididada u siibaysaa oy goynaysaa xidhaysa jid kasta oo la dhihi karo cidaan ilaahay ahayn baa lagu baryi karaa shubha kastaoo loo daliishan karay aayaddu meesha dhex ka saarto xidha maxaa yeelay ruuxa cidda wax loo raadsanayo cidda aad baryayso ama tuugayso ama aada caabudayso waxaad u yeelaysaa un manaafacaad baad ka rabtaa waxbaad ka rabtaa roob baad ka rabtaa caruur baad ka rabtaa nabadgelyaad ka rabtaa wuxuun baad ka doonaysaa ee bilaash iska caabudi maysa haddaad og tahay shaygaasi inuusan waxba haynin waxbana tari karayn inaad wax u raadsato ma dhici karto markaad wax u raadsanayso ood baryayso waa maraad ictiqaadisay in uu wax gacantiisa ku jiraanoo wax ku tari karo wax kugu dheri kula dheri wuxuu kula dheryahayna ku tari karay ayib shaygaa marka aada hunguriyeynayseed ka doonayso afar mid buu noqon karaa manaafacaadkaad ka rabto inuu si madax bannaan isagu u hayo oo u leeyahay waa mid isagaa milki u leh lalama wadaago keligiibaa iskale waxaad leedahay war waxaad haysato wax iga sii waxaad leedahay iyo milkigaaga ku jiraan adigu leedahay wax iga sii waa dheci taa dad baa uga xilan kara ta labaad milki male oo wax isaga gacantiisa ku jira male laakiin milki mid milki lahoo wax leh ayuu wax la wadaagaayo si madax bannaan wax uma leh laakiin mid kale wax kala dhexeeyaanoo wax isku leeyihin markaana waxaad dhihi wadaniyo adigu wax gooniba yaadan lahaanine laakiin haddii waanuga hebelba wax isuukin jiraan waxay hebel aad isku leedihiin wax iga tar ta labaadna waa ta ta saddexaadi waxa weeye wax madax bannaanna ma lihid ma laha wax uu mid kale isugu jiraanoo laleeyahayna ma jiro laakiin mid wax haysta ayuu gacan ku leeyahay oo hadda ka hor u kaalmeeyey hadda ka hor buu u kaalmeeyey marka waxaad dhihi warniyaho inaadan waxba haysanina waan ogahay inaadan maaragtay nin kale wax la lahaynna waan ogahay laakiin hadee hebel baad hadda ka hor gacan ku lahayd oo wax la qabatay oo xoolaha la kasabtay oo la shaqaysay waxbaad igala qaban kartaa wax iga qaban kii gacanta uu ku lahaayo wax u geystay u kaalmaynayay kaa inaad wax ugu raadsatay iyadana waajib wejiga saddexaad wejiga afraadi waxa weeye intaa midna ma ahee niyahu ergan kaa raba erku igu tag waxa ma haysatid waxba wadaag kuma lihid milki madax bannaan ma lihid gacan kuma lihid laakiin wuu ku ixtiraamaayo dee waxoogaa weji baad ku leedahay wejigaaga ii gad maanta soo midda afraadma intaa midna ma jirto ilaha yidhi subxana wa tacaala intaa midna ma jirto aayaddu maxay tidhi kuwa aad baryaysaan isku duuduub adugu bini aadam yacni malaa'ig dhagaxyaan wadaad qabri ku jira awliyo isku dar kuwa aad baryaysaan ee tuugaysaan laa yamlikuuna mithqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard yacni quraanjada yarta ee dhurcasada ah wax la-eg samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda horta kuma ay laha si madax bannaan uma leh ma hayaan kow ta labaadi waxa weeye wamaa lahum fiihimaa min shirkin samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda wadaag kuma leh ilaahay lama wadaagaan lamana maamulaan lamana aynan abuuranin waa midda labaad wamaa lahu minhum min dahiirin kuwan aad baryaysaan alle xaggiisa mid u kaalmeeyooo gacan ku lahoo wax la qabtayoo ama la abuuray kownkan ama la maamula ma jiro gacan cid ku leh alla subxaana wa tacaala ma kuma jiro kuwan aad sheegaysaan maxaa ku hadhay ina ilaahay agtiisa weji kuleeyihin wejigiina ii gada aad tidhahdaa bal ilaahay iigu tago ila hadla taana waxaa la yidhi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah shafaaca iyo erga unbaa markaa soo hadhaye ergaduna isaga idankiisay ku xidhantay cid shafaaci karta oo isla soo taagi karta oo usan u idmin ma jirto shafaacada marka asalkeeda waa la sugay inay jirto laakiin maxaa lagu xidhay shuruud baa lagu xidhay saas wa kam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shayan ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa kan waa in laga raalli noqdo loo shafeecayo kan shafeecayana waa inuu ilaahay idan siiyo yidhaahdo hebel u shafeec qul lilahi shafaacatu jamiican iyadoo dhan isagaa gacanta ku hayo marka isagaa maamulaya ma dhici karta marka shafaaco ilaahay gacanta ku hayo isagu maamulayo oo shuruud ku xidhan inaad maanta adduunka adoo jooga aad ku talagasho hebel baa aniga ii shafeeci doona ya wax suroobi karaa waa wax majhuula yaa loo ogolaan doonaa yaa loo fasixi doonaa yaan loo fasixi doonin soo hawl ilahay gacantiisa ku jirta maa aniga sheekh cabdilqaadir jiilaani baa ii shafeeca bashara koor marka adiga inuu ilahay kaa raalli noqoni ma haysaa sheekh cabdilqaadir jiilaanise in shafaaco loo idmi doono ma haysa adigu ma haysa marka mar hadday saas tahay ninna hadda kuma tashan kartid isagaa ii shafeeci doona hawl uun aakharo markii la tago uun dhici doonta wy nabigaa shafeeci doona malaa'igtaa shafeeci doonta mu'miniintaa shafeeci doona rusushii kalea shafeeci doona laakiin shafaacadu waa hawl ilaahay gacantiisa ku jirto isagaa maamuli doona yuu u idmi doonaa yuusan u idmi doonin hawl ilaahay u taalla wey wax hadda aad ku tashan karto ood dhihi karto waxaan u daba joogaa kuwana wax uga raadinaya ilaahay agtiisay weji ku leeyihi wejigoodaasa wax iigu tari doonaan ma aha wey macana taasaa la diidan yahayo walaa tanfacu shafaacatu ila liman adina lah afartaa jibba hadduu ilaahay xidhay ilaahay baan idinku dhaariyey maxaa loogu xidhani marka khalqigan la baryayo bal idinku garta ma waxbuu haystaa waad dhahaysaa taa la diid ma wadaag buu leeyahay la diid ayib ma kaalmaad jirto ilaahay bay u kaalmeeyeen la diid ma ergaad ku talagashan tihiinoo wejigoodiiyo ilahay inay idinla hadlaan la diid shuruud bay ku xidhantaane maxaad ka doonaysaan marka maxaad ka doonaysaan qur-aanka ninkii akriya oo fahmaayey shaki ma laha inuu ka go-ayo khalqi wax loo raadsado laakiin mushkilada qur-aankii baa la taasana maana saas waxyaala kale baa lagu wareegeysan mar hadday sidaas tahay waxaa laga dambaysiiyey xataa idaa fuzica can quluubihim alla subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa in aan si caadiya inta yani laysaga qasbado ruuxu iska hor istaagi karin oo dhihi karin anigoo hebel hebel ah maanta waxaan u hadlayaa hebel hebel waxaan rabaa inaad wax u tarto cadaabka ka soo saarto jannada geyso yani inaysan warkaasi jirin baa laynoo sheegi ma aha yani bini aadan caadi ood la tacaamulaysa ma aha ilahi subxana watacaala xataa idaa fuzica can quluubihim waxay tilmaamaysaa rabbi markuu wax xukumayo oo xugum axkaamtiisa ka mida uu ka soo fulayo waxyiga ku hadlayo waxaa argagaxayo suuxaya makhluuqaadka ka agdhow malaa'igtoo dhan baa wada suuxaysa waa argagaxaysa sida xadiidka nabigeena ku sugan sal ly wasalam xadiis saxiixa rasuulkeena wuxuu yihi sal lay wasalam rabbi markuu damco inuu waxyoodo oo arrin xukumo malaa'igta ayaa garbaheeda isgarbabyadeeda isku garaacaysa khudcaanan liqawlihi ilaahay amarka ka soo fulaya yay u khuduucaysaayo garbabyada isugu garaacaysa markaasaa markay garbabyada isku garaacdo ayaa waxaa yani riwaayo kale waxay leedahay way suuxaysaa markii ilaahay amarkiisii soo fulo ayay marka waxay weydiinayaan xamalat alcarshi malaa'igta warda carshiga ilaahay xambaarsan markaasaa waxay leeyihin maada qaala rabbukum war rabbigiin muxuu yidhi maxaa ilaahay ka soo fulay markaasaa waxay ku jawaabayaan qaala alxaq xaq buu rabbi yidhi subxana watacaala kuwii samada soke iyaguna samada ku xiga kuwa kaley weydiinaya qaala alxaqa bay ku jawaabayaan kuwaasuna kuwaasay weydiinayaan qaala alxaqa bay odhanayaan kelimadaa ilaahay xukumayna saa la isugu soo dhiibay markay samadan ugu sokaysa timaado jinkii iskor fuulfuulahayay oo halkaa gaarahayay ayaa marka soo dafaya waa kaan soo marnay markaa markay soo dafaan ay isu soo dhiidhiidaan ayagoo isdul saartaaran waxaa dhici karta inay dambaaburadiiyo xidigtii lagu soo duuray ay ka daba timaado isagoon kelimadii soo gudbin waxaad suroobi karaysa inuu soo gudbiyo kelimadii ilaahay xukumayan weli aan fulin oy markaasi usoo gudbiyaan wadaadkii la shaqaysan jiray jibanka la shaqaysta wadaadxumaha ayadoo markaa boqol beeloodoo kale lagu daray boqol beeloodoo kale iyadoo lagu daray baa wadaadkii loo keenaya markaasuu ku sheekaynaya tanaa dhici doonto tanaa dhici doonto tanaa dhici doonto sagaal iyo sagaashan goor markuu been sheego baa midii qadarka ayadii lasoo dafay baa u hagaagaysa markaas midaasuu dadka ku haystaa marka oo weli ku yahay oo lagu rumaysanya maxay tahay marka ujeedadu xataa idaa fuzica can quluubihim ilaahay subxaanau wa tacaala markuu xukumayo oo amar fulinayo oo waxyi waxyoonayo khalaa'iqdii malaa'igtii ka ag dhowaydoo dhan baa quluubteedu argagaxu qabsanaya argagaxaa in laga siido mooye maba hadli karaanba meeshay malaa'igtii saa ka tahay sheekh hebel jiilaani iyo cabdiraxmaan weys iyo cabdirazayle iyo sheekh uweys baa say u ordahayaan ilaahay isoo taagi oo dhihi dadka nagii iyo muriidiintii iyo xertii iyo dariiqadii wax u qabo ya war ilahay ma taqaanaan ya ilaahay haddaad taqaanaan warkaa maydaan dhahdeen wax caadi loo hortegi karo sida loo ordayo loo ruuxlaynayo la hor istaagayo saa yeelo saa yeelo saasaan kaa codsanaya la dhihi kara maa alla subxana wa tacaala meel malaa'igtiiba quluubteedii argagaxa qabsanayo xageedaa bini aadan joogaa sidiisaba bini aadan iyo dacfigiisii iyo tabarxumadiisii iyo macaasidiisii xagee jooga nin kaleete hebel baa aniga ku daba fayshanahayo berrita wax ii qaban doono oo ilaahay iila hadli doono ama ku sheekaynaya sheekh cabdiqaadir jiilaani ayaa mid cadaabka ka soo saaray oo yidhi anuu muriid ii ahaay oo jannada iska gal ha wuu garan waayo war yaa rabbi kuu ahaa waa garan waaya bay yaad caabudi jirta rabbibaa iyuu ah sheekh cabdiqaadir jiilaani oo ilaah kale ma taqaanin ha anigu sheekh cabdiqaadir jiilaani baan aqaanaa cadaabka geeyaan idhi taxaye cadaabkii waa loo geeyey sheekh cabdiqaadir jiilaani ordayo ruclaynaya iyo markaas loo eri say ku dhacday muriid aniga i rumaysnaa in naarta la geeyo ha laga soo saaro orod baa markiiba lagaga soo saarayo markaasaa jannada la geeyo ilaahay baa idinku dhaariya martiiri yacni wax see u yaallo weeye waxa sidaa sidiisaba loola tacaamulaya intaa saa loo hortago awood loo sheegto oo xoog loo sheegto markaba awooddiisii iyo xukunkiisii la jebinayo tabar intee leeg buu leeyahy madaxa ilaaha ay ka hadlahayaanay sawiranayaanay qalbigooda ku jiraba ka qur-aanku sheegay ma ah waa mid kaloo daciifoo tabar daran mid kan qur-aanku sheegay waxa weeye waa midkaa xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum malaa'igtii argagaxsantahay markuu xukun gaadhay markii waxyuu ka soo fulaya malaa'igtu ay argagaxayso wey maana waa midka rasuulkeenu uusan ku dhiiran karin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu shafeecayo xadiid saxiixa sida ku soo aroortay nebigu wuxuu yidhi ilaahay baan u sujuudi markaasaa rabbi wuxuu ibarayaa maxaamid aanan hadda garanaynin buu ibarayaa markaasaa waxaa la odhanayaa muxamed irfac ra'saka waqul tusmac wasal tucta washfac tushaffaca maxamedow madaxa kor u qaad sujuudda ka toos oo dheh waa lagu maqliye weydii waa lagu siine shafeec waa lagaa shafeec aqbali nebi maxamed masuu ordaayibu ilahay fartaag ya waa sujuuday maxaamid baa loo furay ilaa madaxa dhulka ka qaad la yidhina muusan qaadin idar baa la siiye waxaa la yidhi dheh haddaa lagu ogol yahay warwarkaa allaha subxana wa tacala anagu aan naqaano ma aha shay shaksi caadiya oo makhluuq ahoo loola tacaamuli karo sidii la rabo maaha malaa'igtii baa waxay leedahay rabbi sallim sallim maanta ilaahay ma hortegi karo min waraa waraa ha nin kale ha loo diro anigu ma hortegi kara ilahi subxana wa tacala haway awliya xaggee joogtaa oo wadaada xaggee joogaan oo amwaadiyo ku qabri gale xaggee joogaan dhagaxyaan xaggee joogaan geedo xaggee joogaan war waxaas wax jira maa saas way macana man da aladii yashfacu cindahu ila biidnihi bu rabbi subxana watacala yaa shafeeci karo iska soo taagi kara oo shafaaca soo taagi kara in loo idmo loo fasaxa mooyaan saas way macana marka warkaasi waa warka dadka lagu lumiyey jaahiliyadii hore carban carbeedna waa warkay ku luntay ma ashbaha alleyla bilbaarixa maantana muslimiinta waxa lumiyey waxa wey waanu shafeecayna waanu shafeecayna markaasaa nusuustii shafaacada guud qur-aan iyo sunna hadday tahay baa la daliishado waxa la yidhi wadaadadu waxbay qabanayaan halkaasaa lagu lumay marka markaasaa cibaadaadkii wixii ilaahay khaas u lahaa xuquuqdiisii in iyaga la siiyo la caabuday markaa noqoto la baryo macna saas weya rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala qul waxaad ada nabiga udcuu u yeedha oo barya aladiina kuwa zacamtum aad sheegateen inay ilaah yihiin min duuni illahi alla kasokow laa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma hayaan midqaala daratin dhurcaso ama quraanjo qadarkeed oo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan walaa fil ardi iyo dhulalka dhexdooda toona dhulka dhexdooda iyo samaawaadka dhexda intaa in laga hadda kumayna ah waataan soo marnay waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir wax yarna ma haystaan waxay leeyihiin ma jiro abuurna uma le maamulna uma haya wamaa lahu uma sugnaanin kuwa aad ilaahyada ka dhiganaysaani fiihi maa samaawaadkiyo dhulalka dhexdooda min shirkin wax wadaag ah wadaagna uma sugnaaninoo ilaahay lama wadaagaan abuurkiina lamayna wadaagin maamulkana lama wadaagaan wamaa lahu alla uma sugnaanin minhum xaggooda ugama sugnaanin min dahiirin mid ilaahay u hiiliya mid u hiiliyo oo ilaahay wax la qabtana ma laho oo ilaahay dee uma u baahnaba alla ma kaalmo yuu u baahan yahay hiiliyo miyuu u baahan yahay maya kaalmana ilahay ugama baahna subxana wa tacala walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergadii ma anfacayso cindahu ilaahay agtiisa ma anfacayso ilaa liman cid mooyaane adina uu idmay alle lahu isaga uu idmay waxay uun anfici cid uu u idmay oo u ogolaaday oo raalli ka noqday midkan u shafeecayana uu isagu fasaxay oo shafeec uu ku yidhi xataa idaa goortii fuzica la argagax bixiyo fuzica bimacnaa fucila la facala sideedaba shayga zuulintiisa yaa marka qaarkood macnaheedu ku yimaadaan saas macana xataa idaa goortii fuzica la argagax saaray fuzica la argagax bixiyey can quluubihim quluubtooda xaggooda markii argagixi laga siibay oo argagixi laga saaray malaa'igta quluubtooda gashay ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi war rabbi muxuu xukumay waa maray soo miyirsadeen oo argagixii ka baxay rabbi muxuu yidhi oo ku hadlo xukumay qaaluu waxay yidhahdeen kuwii la weydiiye oo malaa'igtii qaybtii la weydiiyo qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa qaala wuxuu yidhi alxaqa alqawla odhahdii alxaqa ee xaqa ahayd odhaahdii xaqa ahayd ee dhabta ahayd ee sugnayd ayuu rabbi ku hadlay wa huwa alle alcaliyu midka sarreeyo wey oo khalqigiisa ka sarreeya alkabiiru midka weyn weeyo aan lagu degdegi karaynin wey rabbi subxaanahu wa tacaala saasaa rabbiga yani adduunkan abuurtay ee la caabuday nebi maxamed soo dirsaday tilmaamihiisu waa kaa saas way macana marka cid kaleeto hunguriyuusan kaa gelina shaqayso ilaahay subxaana wa tacaala tawxiid iyo sunnada nebigood raacdo iyo acmaal saalixa iyo inaad shaqaysato jidkaa jidka dhig wadaadkaa waxay tari iyo dariiqo iyo silki baan haystaa iyo mid baan isku hallaynahayaa iyo warka ka bax tilka ummatun qad khalaq lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun waxay shaqaysteen bay leeyihiin idinkuna waxaad shaqaystaan bay leeyihin laakiin ha isku halay walaa taziru waasiratun wasira ukhra dembigoodana qaadi maysa iyaguna dembigaaga qaadi maaya saa ku talagal macna qul man yarzuqukum min alsamaawaati waalardi qul illah wa inaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow man kuma ayaa yarzuqukum idin irsaaqay min asamaawaati samaawaadka xaggooda yaa idinka irsaaqay iyo waalardi dhulka qul waxaad dhahdaa allahu allawe wa inaa anaga aw amase iyaakum idinku ayaa la calaa hudan hanuun ku sugan aw amase fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad ku sugan qul waxaa dadaa nabigow laa tus'aluuna laydima weydiinayo camaa ajramnaa can ijraamina maada masdariyo wey dembaabidanada dembaabidanada laydin weydiin maayo walaa nus'alu annagana na la weydiin maayo camaa shay xaggii waxna laga weydiin maayo tacmaluuna aada samaynaysaan qul waxaa dharaa nebi maxamedow yajmacu wuu kulmin alle baynanaa dhexdeenna rabbunaa rabbiganna ayaa kulminay yajmacu wuu kulmini baynanaa dhexdeenna rabbunaa rabbiganna ayaa na kulmin uma kadibna yaftaxu wuu kala saariyo wuu kala xukumi baynanaa dhexdeenna bilxaqi xaq buu ku kala xukumi wa huwa alle alfattaaxu midka kala xukminta badan weeye alcaliimu ee ogaanshaha badan wey qul waxaa dharaa nebi maxamedow arunii itusa aladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi alle aada haleeshiiseen shurakaaa xaala ay yihiin kuwa wax la wadaaga kallaa war ka jooge bal iska dhaafo wax ilaahay wax la wadaaga ma jire huwa isagu allahu alle alcasiizu midka qaalibkaa weeye oo addoommadiisa ka adag alxakiimu midka falsan weeyo aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo axkaamtiisa mid walba meeshuu ku habboonaa dhiga wey alla subxana wa tacala waxaad tidhaahdaa war samaawaadka iyo dholalka yaa idinka irsaaqa dhibicda cid ka imaanaysa iyo naxariista kor ka imaanaysa yaa keena dhulkase waxa ka soo baxaya oo barwaaqo iyo doog iyo beero iyo yaa soo saara yaa dhulka idinka irsaaqa ama kor idinka irsaaqa waxaad tidhahdaa waa allah maxaa isaga loo leeyahay jawaab macnaha jawaabtaan laysla diidanay way ayagu waa laftooda saa unbay dhihi lahaayeen laakiin ha sugina jawaaba waxaad tidhahdaa alla wey cid kaleetoo samawda iyo dhulka idinka irsaaqda ma jirto ama annaga annaga ama idinka ayaa hanuun ku sugan ama baadi cad ku sugan tanazul baa la yidhahdaa ama iihaan baa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan shaki kagama jiro nebiga iyo dadka raacsani inay iyagu toosan yihiin oo hanuunsan yihiin kuwa kasoo horjeedanaya inay baadi cad ku sugan yihiin kama shakisna laakiin sideedaba munaadarada iyo markaad doodayso oo dad kaa soo horjeeda aada la doodayso tanazul wax layladaa jiro waa loo soo degaa meeshuu joogaa loo yimaadaa yacni waxaa la yidhaahdaa laba mid anigu inaan khaldanahayna waa dhici kartaa adigu inaad khaldan tahayna waa dhici kartaa bal mas'aladii niya oo ka fiirso maxaa kartaa marka adiga shaki kuguma jiro waad hubtaa inaad saxsanta laakiin isagaad doonaysaa inaad ku beerto war macagidnimadan iyo isgiijintan intaad ka timaado waa suuroobi kartaa khaladku cid walba waa ka suuroobaaya bal masalada u fiirso bal ka fiirso si fiican u bilo isagid marka yani iskala mid baad dhigiyo garabkiisaad isa soo dhigiyo si waxoogaa aada u soo jiido oo didsanaantan iyo kibirkiiyo isla weynanka aada uga saarto nooc tanazul baa layidhahda waad usoo degaysaa macnaha marka ama annaga ama idinka ayaa hanuun korkii ku sugan ama baadicad ku sugan ee mas'alada aynu isla fiirino wey annagu xujajkan iyo baraahiintan aanu wadanaaye bal idinku masaladii ka fiirsata saas wey macnaha waxaad tidhahdaa bale nebi maxamedow war niman yahow dembi dambaabidda annagu aan dambaabna laydin weydiin maayo idinku annagana waxaad samaynaysaan nala weydiin maayo antum barii'uuna yani hay idinkuna yani in antum barii'uuna mima acmal wa ana barii'un mima tacmaluun idinkuna waxaan samaynaya beri baad ka tihi annaguna waxaan samaynayna- samaynaysaan beri baanu ka nahay iskuma jirno wey macnaha tiinaad leedihiin annaguna taanu leenahay waxaad gasheenna anagu dembigiisa qaadi mayno waxaan anagu gallayna dembigiin dembigeeda qaadi maysaan ee bal nimayow arrintii ka fiirsada waxaad tidhahdaa bal nabi maxamedow ilaahay baa ina kulmin doona yowmada maalinta qiyaamada rabbi baa ina kulmin doona kadibna isagaa ina kala xukumi doono cadaalad iyo xaq buu inagu kala xukumi doonaa allana waa midka kala xukuminta badan alfataax siiqatulbaalaqa waa midka kala xukminta badan cilmiga badan waxaad ku tidhaahdaa war bal nimayow itusa kuwaad ilaahay haleeshiiseen ood kala mid dhigteen ayagoo kuwa wax la wadaaga ah bal itusa kuwaasi aawa waa dhagaxyaantan ah aawaya haddii la yidhaahdo dhagaxay iyagu qoreen unbay farta ku fiiqayan farta ku fiiqayan warma waxaana ilahay wax la wadaag oo maamulkan adduunka iyo abuurkiisa iyo waxsiinta iyo diidada iyo nafciga iyo buriga la wadaag wax dhici kara maa macna saas iska dhaafo war waxaa ka joogay wax dhici kara ma ahee alle subxaana wa tacaala midka cibaadada mudani waa casiiska xakiimka wey kaasaa cibaadada iskale ama waxan aad ka dabageynaysaane la wadaajinaysaane wax ugu daraysaane wax jira maha wey macna qul waxaa dhada nebigow man kuma ayaa yarsuqukum idin irsaaqaya min asamaawaati samaawaadka xaggooda yaa idinka irsaaqaya waalardi iyo dhulka xaggiisa qul waxaa dhada allahu allow wa inaa anaga aw amase iyaakum idinka ayaa la calaa hudan hanuun korkii ku sugan aw amase fii dalaalin ama baadi dhexdeeda ku sugan mubiinin oo cad labadeenna midunba khaldane war nimayaho arrinta ha laga fiirsado saas way macna qul wacadada nebiyo laa tus'aluuna laydinma weydiinayo camaa ajramnaa dambaabidannada can ijraamina wey dambaabidan anagu dambaabna laydin weydiin maayo walaa nus'alu laydin walaa nus'alu annagana nala weydiin maayo camaa shay xaggii tacmaluuna aada samaynaysaan wax nalaga weydiin maayo waxaad samaynaysaan ubniso ayagu markay sheegaya waxay dhaheen laa tus'aluuna camaa ajramnaa dembiga nagay dhaheen ayaga markay ka hadlayeenna maxay dhaheen camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxoogaa khasmigaaga kula boodahaya markaba mindi mindi ku taag hadday noqoto waa la kala boodi moogta adiga haddaad wax kasta isku xukun dembiilaala haddaad doonto dheh waan dembaabi karaa dheh isku xukun laakiin asaga markaad ka hadlayso maadaama munaadaro iyo wadahadal idinka dhexeeyo haddaad mindida ku taagtood ku mutuxido inuu cararaa dhici karto ama uu xanaaqo dagaalba meeshiiba ka bilaababa marka camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan iyo camaa ajramnaa waxay baraysaa dadka qaabka loo munaadaroodo oo ahlulbaatilka loola doodo iyo qaabka loo soo jiido oo qalbigooda wax loo gaadhsiiyo macnaha qul waxaa dhadaa nebi maxamedow yajmacu wuu kulmini baynanaa dhexdeenna rabbunaa rabbigana ayaa rabbigan ayaa kulminaya wuu isu keenkeeniyo maalinta qiyaamadu ina kulmin uma kadibna yaftaxu wuu kala saari oo wuu kala xukumi baynanaa dhexdeenna ayuu kala xukumi bilxaqi cadaalad ayuu ku kala xukumi ninkii gar lahaana gartiisa la siinay ninkii saxsanaa abaalgudkiisa ninkii khaldanaana khaladkiisa unba abaalgudkiisa la siinay wa huwa alle alfataaxu midka kale xukuminta xukminta badan wey alcaliimu ee cilmiga badan qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow arunii itusa alladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi alle aada haleeshiiseen ood kala mid dhigteen wey shurakaaa xaala ay yihiin kuwo wax la wadaaga bal kuwaa itusa bal farta ku fiiqoo itusa way macnaha kallaa ha ka joogeene bal iskaba dhaaf kuwo alla wax la wadaaga ma jiraane huwa isagu allaahu alle wey ama huwa isagu allaahu alle alcasiizu midka qaalibka a weeye alxakiimu ee falsano shay walba xikmadda u saaxiibo shay walba meeshiisa dhiga way macnaha wamaa arsalnaaka maanaan ku dirin nebi maxamedow ilaa kaafatan a ilaa kaafatan xaal aad tahay mid idil linnaasi dadka uu idil a ama ilaa kaafatan maa arsalnaaka maanaan ku dirin linnaasi dadka maanaan kudi wamaa arsalnaaka maanaan ku dirin a ilaa linnaasi dadka mooye wax kale maanaan kuu dirin kaafatan xaal ay dhammaan yihiin dadku bashiiran xaala aad tahay mid digaya wanadiiran bashiiran xaal aad tahay mid bishaaraynaya wa nadiiran iyo mid digaya walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa wayaquuluuna waxay leeyihin mataa goormo ayuu ahaaday haada kan alwacdu ee yabooha ah in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay qul waxaad adaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yawmin maalin yabooheed miicaadka wacdi wey maalin yabooheed maalinkaasoo laa tasta'khiruuna aydan dib dhacaynin canhu xaggiisa saacatan waqti yar walaa tastaqdimuuna aydan ka hormaraynin wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii kafaruu kufriya waxay yidhahdeen lan nu'mina ma rumaynayno bi hada alqur'aani qur'aankan ma rumaynayno walaa biladii kiina rumaymayno bayna yadayhi isaga ka horreeyey walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow id waktiga aldaalimuuna kuwii daalimiinta ah mawquufuuna ay yihiin kuwo la joojiyey cinda rabbihim rabbigooda agtooda kuwo la joojiyey marka ay yihiin yarjicu xaalo uu celinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqawla odhaahda uu ku celinayo haddaad arki lahayd hee lara'ayta amran fadiica wey arrin foolxun oo laga argixad arki lahayd wey macana yaquulu waxay leeyihiin alladiina kuwa istudcifuuna daciifsaday liladiina kuwii waxay ku leeyihiin istakbaruu isweyneeyey lawlaa antum idinka haddaydan ahaan lahayn la kunnaa waxaanu noqon lahayn oon ahaan lahayn mu'miniina kuwa rumaysan baanu noqon lahayn wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas xoogaa icraabteeda ayaa khilaafaadi ku jiraan laakiin xagga marka la yidhaahdo isa saaridda waxaa ugu roon in la yidhaahdo wamaa arsalnaaka ilaa linnaasi kaafatan saas oo kaafatuntu ay markaa noqoto xaala saaxiibulxaalkeedii ka hormartay linnaasidaa saaxiibulxaalkii ah linnaasina arsalnaakay ku tacalluqaysa oo waxay noqonaysaa wamaa arsalnaaka maanaan ku dirin ilaa linnaasi dadka mooye wax kale maanaan kuu dirin kaafatan xaal ay dhan yihiin dadku dhammaantood xaal ay yihiin oon la kala qaadin dadkii macnaha sidaasi waa sida ugu yara fiican laakiin waxoogaa bushi waxaa ku jira icraabi ah ayib ilaa saddex waji afar waji oo kalena waa jiraan almuhim aayadda waxay leedahay oo oo yani waxa weye ay tilmaamaysaa nabiga sal alay wasalam risaaladiisu inay caam ahayd oo bini aadamka o dhan loo soo diray waan soo marnay tabaaraka aladii nazla alfurqana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira liundirakum waman balaq liundirakum bihi waman balaq cid kasta uu gaaraba saas way maanaa xadiiska nabigu sal lay slam waa kii ahaa rususha kale waxaa loo di jiray qowmkooda anigase dadkao dhan baa la ii diray khasaa'istiisay ka mid ahay nabiga sal alay wasalam aayado badanoo noocaas oo kale ay la mid tahayoo dadka oo dhan baa loo diray wabuciftu ila alaxmari waalswad mid madow mid cad mid macnaha waxa weeyaan kulligood rasuul buu u ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh bal wuxuu rasuul u ahaa ila thaqalayn insiga iyo jinnigaba rasuulkii loo soo diray buu ahaa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh risaalada caamkaba muhiimadiisu maxay tahay inuu u digo kuwii raaca kuwii diidoo risaaladiisa diidana inuu macnaha waxa weeye inuu u bishaareeyaan dhihi lahaa dadka raaca kuwa diidana inuu uga digo cadaab ilahay oo soo socda laakiin dadka intooda badan ma ay oga in nebi maxamed loo diray dadkao dhan loo diray oo yahuuddu way diideen nasaarana way diideen qaarna waxay soo istaageenba caam keliyaa laguu soo diray saas way macana marka cumuumka risaaladu inay caam tahay dadka in badani kama ay warhayaano may oga barbar subxana watacala waxay weydiinayaan markii cadaab ilaahay looga digo la yidhahdo war cadaab baa soo socda waxay leeyihiin waa goorma haddaad run sheegaysaan maxamed iyo inta la socota hadday runtiin tahay goorma wakti noo sheeg oo cadaabkana imaanaya waxaad tidhaahdaa waxaa idiin sugnaaday maalin yabooheed ballanqaad maalin ku xidhan oo imaanaya weeye ayib maalinkaasoo markuu yimaado ama yaboohaasoo markuu yimaado oo waktigiisii la gaadho wakti yarna aan ka dib dhacaynin wakti yarna aan kasoo hormarin ilbiqsi xataa kasoo hormari maayo ilbiqsina ka dibdheci maayo wakaan soo marnayo markay yidhaahdaan waa goorma jawaabtii ahayd saacadda iyo maalinka iyo taariikhda iyo daqiiqadaasay dhici doontaa ilaahay baa gooni la-a subxana wa tacaala loo sheegi maayo marka maxaa yeelay hawl ilaahay inuu sheego ama uu bixiyo ku talagalay maaha laakiin maxaa loo sheegi inay dhowdahay inay dhowdahay markay timaado waktigeeda la gaadhana ha naloo dal dibrido ma dhacayso mana soo horumarayso dee wuxuu qorshuu ku socdaa wax qorshaysan oo horey loo qorsheeyo wey saasaa la leeyahy kuwii kufriye oo gaalada ahaa waxay yidhahdeen qur-aankan ma rumaynayo walaa kii ka horreeyey ma rumaynayo a kii ka horreeyey maxuu yahay injiil iyo tawreed iyo kutubtii horena diidnay kanna diidna bay yidhahdeen waa qur-aanka ha labadaba way ku gacanseeleen oo kuwan kale maxay u diideen qur-aanka nabi maxamed bay kula dagaalsanaayeen nimankan sideedaba ogow oo masalada ay ka doodsan yihiin waxa weeye bini aadam seebuu ilahay usoo dirsan karaa oo hadalkiisa ugu soo dhiibi karaa muusa loo soo dhiibay ma jirta lid ciisa loo soo dhiibay ma jirta lid maxamed baa loo soo dhiibay ma jirta lid ma bashar buu ilahay soo dirsan mu malaa'ig soo diro waa kan soo marnay halkaasay ka doodayaanoo waxay leeyihiin qur-aankana diidnay ku kufrinay kuwii ka horreeyeyna ku kufrinay midna marmaysni bay dheh rabbi subxaana watacaala kadib wuxuu inoo sheegay aakhare markay tagaan dhibka isku haysta qoladii madaxda ahayd ee hogaamiyayaasha ahaa iyo kuwii masaakiinta ahay la iska raacsanaayoo la watay labadaas dhibaatada dhex maraysa ayuu rabbi subxana watacala inooga sheegay wuxuu yihi haddaad arki lahayd daalimiintii qur-aankana diiday kutubtii horena diiday ilaahay jidkiisa diiday tawxiidka lagu kari waayey ayaga oo la joojiyey rabbi agtiisa oo hadallada ay isku celcelinayaan yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqowl odhahday isku celcelinayaan odhahday isku celcelin doona waata soo socoto hadalkay isku tuurtuuraya waa is-eedaynayaan adigaa ii lahaa haddaadan adigu jiri lahay waan hanuuni lahaa balaayo kugu dhacday inkaari kugu dhacday yani waxa way hoog oo dhan adaa ii lahaa war kuma lahayne adigaa iska ba'ay waxaas isku aqriya midba midka kaleetuu ku tuuraya kana waa isdifaacaya yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawla ceebtan meesha taallayaalew yaa sabab u ah ila waa la ceedaysana ceeb baa la dhex fadhiyaay fadeexada yaa sabab inoogu ahaa madaxdii baa la haystaa idinkaa sabab noogu ah lawlaa antum lakunnaa mu'miniin idinka lumintaad na lumiseen haddayna jiri lahayn mu'miniin baanu maanta noqon lahay saasay ku doodaya kuwii hadalkaa waxaa ku doodaya mustadcafiintii la daciifsadayo kuwa la daciifsaday waxaa laga wadaa kuwa mar walba layska wato ilan dadkaa sidiisaba laba qaybooda qaybna way waa hogaan oo dadkay wataan ayagaa afkaarta u dejiya ayagaa la hadla ayagaa qorshaha u wada ayagaa madax fiirsanaya qaarna waa kuwa durbaanada garaaco sacabada garaaco mar walba kuwa uu iska daba jooga mustadcafiinistudcifu kuwaasaa laga wadaa kuwa durbaanka garaace ee kuwa uu iska daba jooga madaxda iyo kuwa dhaqaalaha iyo siyaasiyiinta iyo culimmada xunxun iyo kuwa daba jooga iska daba yaaci jiray ee iyagu durbaanka unugu qaybsanaa iyo sacabka kuwiibaa waxay leeyihiin balaayo idinku dhacday idinkaas sabab loogu ah wax haddaydan na lumin lahaynna maanta muminiin baan ahaan lahay doodaasay dhiibanayaan manaa saas man maalinkaa haddaad arki lahayd waxaasi dhacayaan ood meeshaa goobjoog ahaan lahayd wax kaa yaabiya oo laga argagaxo ayaad arki lahayd man ficla wax laga argagaxo meeshaasi wax ciyaara ma yaalaan mana ayib wamaa arsalnaaka maanaa ku diri nabi maxamedow ilaa kaafatan xaal aad tahay mid idil linnaasi dadkoo dhan u idil saa waa la dhihi karaa ilaa kaafatan linnaas ay kaafatan ay jaamican linnaasi mid dadka oo dhan kulminaya xaalaa aad tahay saas way noqon kartaayo dee dadkii o dhan buu kulminaya oo risaaladiisa soo wada hoosgelay tii horena waa la mari kara wamaa arsalnaaka maanaan ku dirin ilaa kaafatan ay linnaasi dadka maanaan ku dirin ilaa kaafatan dhammaan xaal ay yihiin mooye maa arsalnaaka maanaan ku dirin linnaasi dadka maanaan kuu dirin ilaa kaafatan dhammaan xaal ay yihiin mooye bashiiran xaala aad tahay mid bishaaraynaya wa nadiiran xaal aad tahay mid digay walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa goormo ayuu ahaaday haada alwacdu yaboohani in kuntum hadaatin saadiqiina kuwa run sheegaya waa goormo yaboohani su-aashu waxay u dhacaysaa waa inkaaro waxay diidan yihiin inuuba jiraba yaboohaniyo waa laisu soo saaraya macna qul waxaa badaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yawmin maalin yabooheed baa idiin sugnaaday waaba qiyaamada laa tastackiruuna midaasoo aydan dib dhacaynin canhu xaggiisa aydan ka dib dhacayn walaa saacatan wakti yar aydan ka dib dhacayn walaa tastaqdimuuna aydan ka hormaraynin oo intaanu qorshihiisi iyo waktigiisi la gaadhin aynan kasoo hormaraynin wa qaala waxay dhahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriya lan nu'mina ma rumaynayno bi hada alqur'aani qur'aanka rumayn mayno walaa biladii kiina rumayn mayno bayna yadayhi isaga ka horreeya kutubtii hora walaw taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow id waktiga addaalimuuna kuwa daalimiintihi mawquufuuna ay yihiin kuwa la joojiyey cinda rabbihim rabbigood agtooda kuwo la joojiyey yarjicu xaalo uu celinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqawla odhaahda iyo hadalka uu ku celinayo haddaad arki lahayd hee la ra'ayta amran fadiican arrin foolxun oo laga argixaad arki lahayd wey macnaha yaquulu waxay leeyihiin alladiina kuwa istudcifuu la daciifsaday waa kuwii macnaha shacabka ku filaa oo iyagu iska daba joogo mar walba macnaha waxa weye la iska kacaysa alladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday waxay yidhahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istakbaruu isweyneeyey waa madaxdii hogaamiyaashii wey lawlaa antum idinku haddaydaan ahaan lahayn lawlaa antum idinku haddaydaan ahaan lahayn oo aydaanna jeedin lahayn oodanna siri lahayn lakunnaa waxaan ahaan lahayn mu'miniina kuwa rumaysan baanu ahaan lahayn idinkaana khalday sababan idinkaa u ah maxay warahadalkaa ka rabaan eeday rabaan intay iska rogaan inay intaasi cudurdaar u noqoto oo loogu cudurdaaro maya idinku masaakiin baad ahaydeeno hadda caqli idinku filanna maydaan lahayn wakaasay bal idinku iska taga jannada saasay rabaan in la yidhi maya idinku caqli maydan lahayn oo de waa laydin sirayo odayaal siyaasiyiin baa idiin shaxay oo maya maya idinku dhib ma lehe iska taga saasay rabaan laakiin ma soconay maya ma soconayso kan madaxda hogaamiyaha caqliga loo yeelay baa ilahay ku yeelay sooma caqliga loo yeelay iyo garashada iyo garaadka uu leeyahay mid la mida ilahay adigana ku yeelay subxana watacala marka ilaahay wuu i watay oo wuu i kaxaystay oo wuu ila tegay oo wuu ilumiyey ma war soconayaa war soconaya ma kaa socon maa ilahkiisa ka socon maya subxana watacala qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii madaxdii baa isdifaaci doonta qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa istakbaruu iskibriyey liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istudcifuu la daciifsaday anaxnu annaga miyaa sadadnaakum idin jeedinay can ilhudaa hanuunka xaggiisa ma annagaa idinka jeedinay bacda id jaa'akum markuu idin yimid kadib bal iskaba dhaafa annagu maanaa idin jeedinine kuntum waxaad ahaydeen mujrimiina dembiilayaal bad ahayd war idinka khubsigii xumaantu idinku jirtay bay dhe wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwiiba hadalka kusoo noqday alladiina kuwii waxay yidhahdeen istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istakbaruu isweyneeyey bal iskaba dhaaf saas ma ahe mujrimiin annagu maana ahayne makru leyli habeenka dhagartiisi habeenka dhagartiisii iyo walnahaari maalinta halkaas taqdiir baa ku jirta makru leyli habeenka dhagartiisii iyo walnahaari maalinta dhagarteedii id wakti aadna dagrayseen ta'muruunana aadna amrayseen an nakfura inaan kufrino billahi alla aan ku kufrino oo wanajcala aan yeelna lahu isaga andaadan kuwo wax la wadaaga oo la mida aan u samayno makrigaa isaga ah ayaa saddanaa saas maana ayaa saddanaa na jeediyey oo jidka naga jeediyey ama marka horeabaad qadari kartaa waxaad leedahay bal iskaba dhaaf saddanaa waxaa na jeediyey makru leyli habeenka dhagartiisii aadna dhagrayseen walnahaari iyo maalinta ay makrukum fi leyli wanaari dhagartii aad habeen iyo maalinba na dhagrayseen id wakti aadna dhagrayseen ta'muruunana aadna amrayseen an nakfura inaan kufrino billahi ilah oo wanajcala aan yeelna lahu isaga andaadan kuwa la mid aho wax la wadaag wa asaruu dhammaantood madaxdii iyo kuwii la hogaaminayay masaakiinta wa asaruu way qarsadeen annadaamata qoomamadii bay qarsadeen lamaa gootii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen wajacalnaa waxaan yeelnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala alaklaala katiinadihii fii acnaaqi aladiina kuwii luqumahooda kafaruu kufriyey hal yujzawna ma la abaalmarin ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeye mooye ma wax kalaa lagu abaalmarinaya way macna madaxdii baa isdifaacayo waxay yidhahdeen kuwii la daciifsaday ee la watay baa waxay ku yidhaahdeen ma annaga ayaa idin jeedinay oo hanuunka idinka jeedinay markuu idin yimid kadib ma ahee idinkaa mujrimiin ahabay dheh ijraamka iyo xumaantu dabeecad idinku jirtay ahay idinkaa sidiina xumaanta ku doortay laakiin annagu maanaan idin jeedinin idinma aanaan qasbin sooma saasay ka wadaan macnaha way iska yani waxay iska riixayaan eedi bay iska riixayaan mustadcafiintiiba haddana kusoo noqdo waxay yidhahdeen koo kuwii madaxda u ahaayo iskibriyey waxay ku dhaheen waxaana jeediyey ee na khalday wuxuu ahaa dhagartiinnii habeen iyo maalinba aadna dhagrayseen sax intaad budh noola timaadeen ama bir iyo ul noola timaadeen oo mallayseen mabda'an qaata hanuunkana ka taga maydaan dhadhin laakiin maxaad nagu samayseen makri iyo shirqool iyo dhagar iyo khayaano iyo sir baad nagu samayseen taasoo wakti ba lahayn habeen iyo maalinba waxaaduun u shirayseen ood u fadhiisanayseen ood ka shaqaynayseen sidii anaga unaad noo siri lahaydeen oo durbaanka unaan idinku garaaci lahay hanuunkaana aan uga hortegi lahay saas maana taas weeye midda la khaladay makrigaa iyo dhagartaasina waxay ahayd markaad na amrayseen inaan ilaahay ku kufrino kuwo ilaahay la midoo wax la wadaago oo la caabudana aanu u samaynoon yeelno markaasaa makrigu dhacayo makrigiisaasu ah markaad lahaydeen war diinta la dagaalama yani waxa weeye maynan si toosa hanuunkan iyo hadigan waa jid quman oo ilaahay ka yimid oo qur-aan waa nebi maxamed waa jidkii toosnaa ee iska jiroo la dagaalama mayna dhihine niman yahu shirqool baad noo degteen oo waad na sirteen oo waad na khadaabteen taasaana keentay inaanu hanuunkii ka leexano saasay leeyihin maanaa ayib yani hanuunkii magacyo kale bixiyeen madaxdu madaxda iyo dadkan hogaankii markay doonayaan dadweynahan masaakiinta inay lumiyaan kow horta xaqii bay magac kale u bixinayaan waxay leeyihiin waa argagixiso waxay leeyihiin waa wahaabiyo waxay leeyihiin waa burladuul waxay leeyihiin waa niman siyaasad doonahaya waddankay doonayaan inay qabsadaan haye dadweynihii maxaa lagu leeyahy marka waxaa lagu leeyahay nimankaasi meel xun bay ka soo jeedaan yahuud bay salka ku hayaan waxay u socdaan mataqaanaa shidaalka inoo soo baxaya ka horjeedaan bal dadkan masaakiinta iyo cabdixmadooda fiiri waxaa la leeyahay caalamkaa foraro nimankan carabbaa soo dirsatayoo ceelasha carbeed haddii soomaaliya shidaal laga helo ceelasha carbeed baa xagga usoo foraro waxa wey shidaalkiibaa kasoo fubmaya nimankan marka waxaa loo soo dirsaday soomaaliya yuusan shidaal kasoo bixin la dagaalama saasaa lagu akrinay halkaasay kasoo jeedaan waa niman madaxnimo doon ah hunguri bay rabaan kalaa la leeyahy maxay sameynaya dadweyne marka wallahi waa udadweyne xaqii bay la dagaalamaya diintii iyo culimadii bay la dagaalamaya qur-aankii bay la dagaalamaya intaas waa ku meel gaadheen madaxdii laakiin kuwani waxba lama socdaanoo warkiibay rumaysteen berrita markii la tago marka waxay leeyihiin ma annagaa idin khaladnay ha waad na sirteen bay leeyihin waad na sirteen laakiin waxbay anfacays markaan waxbay tarays waa lagu siray filan waana lagaa lugmeersaday waana lagugu shaqaystay waana lagugu degagaadhay maantana waad isirtay waxba ku tari mayso sooma adduun iyo aakhiraba sooma khasaartay marka waa khasaaran waxaa la doonayaa marka caqligaaga ku fikir oo taada ku tasho oo adigu isku tasho laakiin mid khariban oo gaalo la shaqeeya ama kursi doona ama madaxnimo doon ah ama adduunya ka carartay haddaad dabadilif u noqoto durbaanka unu garaacdo isku reer baanu nahay hogaamiyuu ii yahay yani wax hogaanku guriyaan ka rabaa kursi baan ka doonayaa intaa uun hadduu kuu khaldaayo berrita ku anfici mayso bal makru leyli waalnahaari id ta'murunana an nakfura billah wanajcala lahu andaadan waxba kuu tari mayso hadba isdaba qabo hadda taaba ka tasho yaan lagugu shaqaysanin intaad aayad gooni u tashato maslaxadaada iyo danahaa ka shaqee xaqaa ilahay raac qur-aanka raac sunnada nebiga raac ka shaqee wixii kuu gaadhay ha kuu gaadh amaa midkan ku siraya ku qiyaamaya qiyaamadiis ka leex saas wey macana qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa istakbaruu labadoodii markay saa isugu yimaadaan oo is eedeeyaan oo eedii laysku turturo o laysku reexreexo rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala dhammaantoodba qoomamay siraysteen bu rabbi subxana wa tacaala qoomamo ayay siraysteeno wixii khalad ay galeenna waa ka qoomamaysan yihin wixii wanaag dhaafayna waa ka qoomamaysan yihin kuwii hogaankaha iyo kuwii la watay intuba markay cadaabka arkeen weye rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala markaaba katiinadihii ayaa luqumada loo gelinaya alaklaal waan soo baranaan u malayno waa katiinadaha layskula xidhaeya gacmaha iyo luqunta saas luqunta iyo gacmaha ayaa laysku jeefaynaya xaggee loo wadaa markaa cadaabkii baa loosii wadaa kulli laysku daa kuwii durbaanka garaaci jiray iyo madaxdii hogaamin jirtayba laysla kacey naarta dhexdeeda haddana mar labaad dooday ka dhici doontaa isku qabsan doonaa waa ka qur-aanka inoo sheeg cadaabka markay galaan cadaabka dhexdiisa ayay markaa haddana mar labaad isku qabsan doonaa oo dhihi doona war yaa noolaha war idinkaa noolaha war maya waynu wada khaldan war hadda cadaabkaynu ku wada jirnaa calacalka inaga daayay waxaas akrinay saas wey macana ayib qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa istakbaruu iskibriyey liladiina kuwa waxay ku yidhahdeen istudcifuu la daciifsaday anaxnu anaga miyaa sadadnaakum idin jeedina cani ilhudaa hanuunka xaggiisa ma annagaa idinka jeedinay bacda id jaa'akum markuu idin yimid kadib bal iskaba dhaafe kuntum waxaad ahaydeen mujrimiina kuwa dembiilayaal idinkaa dembiilayaal ahaa wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwa waxay ku yidhahdeen istakbaruu iskibriyey bal iskaba dhaafe saddanaa halkaasoo kale saddanaa waxaa na jeediyey oo xaqa naga jeediyey makru leyli waalnahaari maalinta iyo habeenka dhagartoodii aadna dhagrayseen id wakti aadna dhagrayseen ta'muruunana aadna amrayseen an nakfura inaan kufrino billahi ilahi inaan ku kufrino oo wanajcala aan yeelna lahu isaga andaadan kuwo isaga la mid ah andaad waa jamcu niddin waniddu huwa nadiir midka la midkaa wax aana laga wadaa kuwo wax la wadaaga wa asaruu way qarsadeen annadaamata qoomamadii way qarsadeen lamaa goortii ra'ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen wajacalnaa waxaanu yeelnay nadaamadu maantay waxtar leedahay adduunka markaad joogto annadaamatu tawba buu nabig sal ly waslam ruuxuu dembiguu galay ka qoomamoodaay waa tawbad laakiin maalinkaa nadaama wax ma taraysa maya wajacalnaa waxaanu yeelnay alaqlaala katiinadihii waxaanu yeelnay fii acnaaqi aladiina kuwii luqumahooda kafaruu kufriyey hal yujzawna miyaa la abaalmarin ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya mooyaane war ma wax baa la dul saaray ayna la imaanin maya ilahay ma dulmin subxana watacala wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha ina bima ursiltum bihi kaafiruun wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qaryatin degmo dhexdeeda maanaan dirin min nadiirin mid digaya ilaa haddaanu dirnay qaala waxay yidhaahdeen mutrafuuhaa degmadaa kuweedii loo nicmeeyey ayaa waxay yidhaahdeen innaa anagu bimaa shayga ursiltum laydinla diray bihi isaga kaafiruuna kuwa diiday oo ku kufriyay baanu nahay wa qaaluu waxay idhahdeen naxnu annaga ayaa agtaru badan amwaalan xagga xoolaha wa awlaadan iyo xagga caruurta wamaa naxnu naxnu anaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya ma nihin qul waxaabada nebi maxamedow ina rabbii rabbigay yabsutu wuu fidiyaa alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono u fidiyaa wayaqdiru wuu cidhiidhiyaa calaa man yashaawi walaakina aktar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga wamaa amwaalukum xoolihiinu ma ahaanin walaa awlaadukum iyo caruurtiinu toona bilatii tii ma ahaanin tuqaribukum idin dhowaynaysa cindanaa agtanada zulfaa dhowayn dhowaansho ilaa man ilaa laakiinse man aamana cidda rumeey oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan fa ulaa'ika kuwa lahum iyaga waxaa u sugnaaday jazaau dicfi laalaabka abaalkiisa bimaa camiluu bisababi maa camiluu camalkooda sababti wahum iyagu fi lgurufaati qololka sare dhexdooday ahaadeen aaminuuna kuwa aaminay ahaadeen ayib macnaheedu waxa weeye degmo kasta oo rasuul udiga loo diray ma jirto ilaa hadday jirto markaaba rasuulka waxaa ka hor yimaada mutrafuuha mutrafiinta waxaa la yidhahdaa kuwa loo nicmeeyey oo kuwee ah waa madaxda iyo dadka dhaqaalaha leh iyo dadka magaca iyo sumcadda leh kuwaasaa mutrafiin la yidhahdaa qoladaasaa marka ugu horraysaba rasuulka waxay ku yidhaahdaan wixii laydinla soo diray diidnay waa kuwa aynu meelo kale kusoo marnay iyagoo leeyahay almala qaala almalau aladiina kafaruu qaala almalau aladiina istakbaruu wa ashraafu lqowm ilan bulshada qaar baa matala oo mawqifkay iyagu qaataan bulshadu ku gowracanta kuwaasaa ugu horreeya wax xaqa diida yaa xaqa qaata marka ugu horreeyaba waxaa qaata bulshada qaybaheeda iska dacafadee danleyda aheen la sheegsheegine iska qarsoon iyo dhallinyarada iyo kuwaasaa xaqa u horreeya weligoodba atbaacu rusul iyaga u horrayn jira saas maana sida xadiidkii hiriqle deeraa markuu ka warramaya hiriqliya abu sufyaan sheekadoodii saxiix bukhaariga ku timi sida ay tilmaamayso qur-aankana ayado fara badani ay ishaarayaan saas way macana marka qoladanaa diidi marka hore madaxdan iyo qoladan hogaankii markay xaqii diidaan dadweynihiina iyaga unbay raacayaan ilaa man raxima rabbuka weliba waxay ku faanayaan waxay leeyihiin inay jidkanagu saxsan yihin oo kuwan xaqa watiya rusushan aan waxba haysanin aan ka fiicannahay oo jidkanagu ka quman yahay waxaa ku tusi waanu ka xoolo badannahay waanan ka caruur badannahay nalamana cadaabi doona leh saas bal waxaanu madaxnimo iyo kursi ku fadhino arka bal waxa mulki iyo xoolo aanu haysano arka bal waxa caruur noo joogta arka ayaguna waxay leeyihiin waa kaas waa maxamed oo ilmaba ma haystaba wax uu haysto ma jiri caruur ma hayaan xoolana ma hayaan waxay leeyihiin rusushan la soo diray kitaab baanu wadnaa ilaahay baanna soo dirayle haddii jidkoodu quman yahay maa xoolo la siiyo oo caruur la siiyo oy annaga naga bataan inaannu annagu ka qumannahay waxaa ku tusaya adduunka annagaa nalooga roonaaday haddii adduunka nalooga roonaadayna aakhara haddayba jirtaba midka maamulaya soo midka adduunka annaga noo roonaaday ma aakharana annaga inbuu nooga roonaan doona kuwan gaadacayde waxba haysan saasay leeyihin yani naxnu aktaru amwaala waawlaada wamaa naxnu bicadabiin waa loo saxayo waxaa lagu yidhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa xoolihiinni iyo caruurtiinu agtannada idiin soo dhowayn mayso ma aha waan xoolo badnahay iyo waan caruur badnahay iyo waan caafimaad badnahay iyo waan qurux badnahay iyo wax laguma dhiso ilaahay ridihiisana kuma dhiso taasna qaab kaley qaybinteeda ku xidhantah xikmad kale ayaa maamulaysay ku salaysan tahay ee kan la qadiyeyna macnaheedu maaha in la necab yaho la nacay kan wax la siiyeyna macnaheedu maaha in la jecel yahay xikmad kalaa ku jirto ibtilaa iyo imtixaan way amaa ridaha ilaahay yuu raalli ka yahay kuma tusto mid uu qadiyey caafimaadka ka qaaday xoolo uusan siinin caruur uusan siinin dhib oo dhan ku kulmiyey kaasaa laga yaabaa ilaahay inuu jecel yahay midkan hodankee wax walba haystana ilahay necab yahay subxana watacala marka xoolahani miisaan ma aha caruurtan laydin siiyena miisaan ilaahay idiin dhoweynaya ma aha laakiin ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaada ciddaasaa abaalgudka laban laban iska leh ilaahay maxaa u dhoweeya dadka aliimaanu waalcamalu asaalix amaa awlaadda iyo caruurtu iyo xooluhu taasi waa wax adduunyo wey taas taasi ilaahay jacaylkiisa iyo nacaylkiisii midna kuma tusto saasaa la baraya dadkaasi iimaankiiyo camalka saalixa ku yimid la yimid kuwa ayaa waxay yihiin kuwa aamin ah qolol sarsare oo jannada dhexdeeda oo midiiba labada iska xigtaba ay isu jiraan xidigta aad u fog oo samada meel ka muuqata xidigtaasi intay kuu jirtay labadii qolba isu jiraan wax isku mida miya qurufaadkaas qololkaas sarsare iyo dadkaasi leeyihi marka kuwan kadaata masaakiinta ee waxoogaagaas adduunyadu ay lugoysay filimkaa beentii u shiran yahay ee moodaya sidaa in lagu jeceli ugana qiyaas qaadanaya aakharana saa oo kale baanu noqon doonaa wax jira maaha baa laleeyahay saas maana ina allaha sida xadiiska nabigana kusoo sal alay waslam ilaahay arsaaqdiina ayuu qaybiyey siduu aajaashaba idinku qaybiyey allana subxaanahu wa tacaala iimaanka wuxuu siiya adduunyada wuxuu siiyaa miduu jecel yahay iyo miduu necab yahay laakiin iimaanka ma siiyo cid uu jecel yahay cid aan ahayn saas miisaanku waa iimaankiiyo camalka saalixa wey ruuxii ilaahay labadaa isugu daro kaa wey midka la jecel yahay ka ilaahay kuu dhaweynayana ta shaygaa wey macnaha saas weya ayib wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qaryatin degmo dhexdeeda maanaan u dirin fii qaryatin degmo maanaan dhexdeeda maanaan u dirin min nadiirin midiga ilaa haddaanu dirnay qaala waxay yidhahdeen mutrafuuhaa kuweedii loo nimceeyey degmadaa kuweedii loo nimceeyey raaxada haystay waxay yidhaahdeen innaa anagu bimaa shayga ursiltum laydin diray bihi isaga laydinla diray kaafiruuna kuwa ku kufray baanuna diidna bay dheheen wa qaaluu waxayna yidhahdeen naxnu annaga ayaa aktaru badan amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadan xagga carruurtaba wamaa naxnu anagun manihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya manihin saas way macanaha qul waxaad tidhahdaa ina rabbii rabbigay yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir mas'aladu ma aha jacayl iyo jacayl la-aan iyo raadi iyo rido iyo rido la-aan kuma xidhnee qul waxaad dhadaa ina rabbii rabbigay yabsutu wuu fidiyaa arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doonuu u fidiyaa wayaqdiru wuu cidhiiriyaa calaa man yashaau ciduu doonana waa ku cidhiiriyaa yaa soo gelaya marka gaaladii iyo muminiintiiba saas kullan numidu haaulaai wa haaulaai min cataai rabbika wey hawshan adduunyadu mid waxaad arkaysaa ilaahay ma jiraba la taaganba maba jiraba haddana maca daalika la siinahayo barwaka mid waxaad arkaysaa mudiica oo daaco badan oo ilaahay u cibaadaysanay oo haddana faqiiroo baahan maxay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay qaab kale wey maamul kale xikmad kalaa maamulayso ma aha mas'aladu rido ma aha allah subxaana wa tacala wayaqdiru cidduu doonanu ku cidhiriyaa walaakina akthara annaasi laakiin dadkooda intooda badani laa yaclamuuna saa may u oga saas maana qaar badan hadda waxaad arkaysaa fitnobaya waa kuleeyihiin kristiyaanka ayaa ka taxasan muslimiinta maxay kaga taxsan yihin bal fiir teknolojiyadii horumarkii awoodii nuclearkii wixii iyaga haysta waa ku muslimiinta cawladoodii xataa waa adkul way kuleeyi balfiir waa cayd waa loo soo gurmanaya waa tabaalaysan yihin waa rafaadsan yihin haddii ay macnaa waxa weeyaan si jidkay hayaan uu saxya muu ilaahay sida u dhaabo intaa keliya iminkaa ku gaaloodo soomaali ah qodobkaa keliya uu sabab noqda inay gaaloobaan oy diinta ka baxaan sooma badno waxayna fahmin xikmadda adduunkan maamulkiisa xikmadda wadda ee maamulaysa kan wax la siinayo kan la qadinayo ayayna weli fahmin watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas allah wareejinaya subxana wa tacala ayib oo china oo aan diinba lahayn diinba lahayn budhism ah shuuciyo ilaahay jiritaankiisaba ka doodsan nuclear bay haystaa wayna hormarsan yihin technolojiyana waa horeeya ma saxsan yihin ya walaha kristiyaanka iyagaa soo raac u dhihi laha waa midkaas lumay marka ma aha waxaan yaa ilaahay qaybinaya siismada adduunyada ah ma aha jacaylna kuma tusayso ridana kuma tusayo yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir way ilahay subxana watacaala xikmad kale oo xikamkiisa ka mid a maamulaysa arrinta macna wamaa amwaalukum xoolihiinna ma aha xoolihiinu ma ahaanin walaa awlaadukum iyo caruurtiinu toona bilatii tii ma ahaanin tuqaribukum idin dhowaynaysa cindanaa agtanada zulfaa dhawaansho ama dhawayni ilaa laakiinse istinaha waxaa ka dhigtaa munqatica sida ibnu qayim uu rajaxaya caleyh raxmatullah ilaa laakiinse man ciddii aamana rumeeyey oo wa camila sameeyo saalixan camal wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi lahum iyaga waxaa u sugnaaday jazaau dicfi laablaabka abaalkiisaay leeyihin yaa usugnaaday leeyihin bimaa camiluu bisababi maa camiluu waxay camal faleen sababtii ama camalkoodii sababtii bay labalaabka abaalgudka labalaaban ku leeyihin wahum iyagu aaminuuna kuwa aaminow fi lgurufaati qolalka sare ee jannada dhexdooda qolalka sare ee jannada dhexdooda halkaasay aamin ku yihiin waaladiina kuwa yascauna soconaya fii aayaatina aayaadkanaga dhexooda mucaajiziina xaalayihin kuwa caajiz gelinaya ulaaika kuwaasi filcadaabi cadaabka dhexdiisa muxdaruuna kuwa la xadirinayo qul waxaad oda nabi maxamedow ina rabbii rabbiga yabsudu wuu fidiya arisqa risqiga liman yashaau ciduu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid wayaqdiru wuu cidhiiriyaa lahu liman yashaau ciduu doono alla waa ku cidhiiriyaa wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin shay uun ah fa huwa isaga alla ah ayaa yukhlifuhu bedel siinaya ayaa idiin bedelayo bedel ka wanaagsan idin siinayo wa huwa alla khayruraasiqiina inta wax irsaaqda midka ugu khayr badan way rabbi subxaana wa tacaala macnaheedu waxa weeye kuwa ilaahay aayaadkiisa rumaysan camalka saalix iyo iimaanka la yimid markii la sheegay kuwa soconaya aayaadka ilaahay dhexdiisa iyagoo caajis gelinaya kuwaasi cadaabka dhexdiisa la xaadirinayo mar walba joogaan saas maanaa aayaadka ilaahay bay u dhex ordayaan oy u ordayaan say u caajis gelin waxaa laga wadaa ilaahay inuu aayaadku fulaan oo dhaqan galaan buu doonaya ayaguna maxay ka shaqaynaya aayaadka ilahay inay meesha ka baxaan saasay ka shaqaynaya oo ilaahay tuu doonayay inuu ka caajizo u socon weydo aayaadkii inay dhaqan galaan oo la qaato bay ka dagaalamayaan nidaamkii waxay wataan nidaamyo kalay wataan xeer jaja bay u dagaalamayaan ilahay aayaadkiisa ay caajis gelinayaan waatay iyagu isleeyihin dastuur iyo nidaam reer galbeed laga keensado ama faransiis ama britaaniya ama itaaliya dejisay oo la soo ergistay bay doonayaan inay sanka dadka ka geliyaan oo qasbaan daayaadka ilaahayna inay meesha ka saaraan oo caajis geliyaan bay doonayaan kuwaasi cadaabka dhexdiisa lagu xaadirinaya barbar subxana watacaala dadka cadaabka joogi doona iyagu waxaa la soo celiyey risqiga ayuu alla waasiciyaa cidduu doono u waasiciyaa oo addoommadiisa ka mid a cidduu doonana waa ku xidhiidhiya ma aayadii hore iyo iyada waa isku macno laakiin maqaamkay ku kala gedisayihiinoo tii hore waxay ahayd qoladii sheegatay maadaama adduunka xoolaha iyo caruurtaba ay kaga fiican yihiin dadka fiifiican ay kaga sitaan aakharana saa unbay ahaan doontaa ka qoladaasaa loogu jawaabaya hadda laakiin waxaa laga wataa ujeedo kale oo risqiga ilaahay waa waasiciyaa waana cidhiiriyaa ciddii doonana wuu ku xidhiiriyaa ee hadduu kuu waasiciyeyna inaad wax bixisood sadaqaysato ku dadaal hadduu kugu cidhiiriyeyna cidhiirigaa uu kugu cidhiiriyeysan kugu bixinin inaad bixintii iyo wixii aad baxsan lahayd aad ka gaabiso saas daraaddeed maxaa la daba dhigay wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu waxaad bixisaan bedelkeeda ilahay idin siinaya subxana watacala oo isaga dartii aad u bixisaan ayib bedelkaas adduunkana waa laydin siin aakharana waa laydin siinaya labadaba bedelka waa imaanaya haddii xadiidka saxiixa nabigu sal lay slam uu yidhi maalin kastoo qoraxdii soo baxdaba laba malag baa soo dega mid wuxuu leeyahay allahuma acti mumsikan talafa midna wuxuu leeyahay allahuma acti munfiqan khalafa mid wuxuu leeyahay ilaahu midka haysteen waxba bixinaynin baaba'si ka tirtir xoolaha midna wuxuu leeyahay ilaahu midka wax baxsaday ee sadaqada la baxay bedel khayr qabsi marka bedelkaasi adduunkoo lagu barakeeyo waxoogaagaagi iyo aakhare oo bedelkii weynaa ee abaalgudka ahaa labaduba waa soo gelayaan macnaha saas weya waladiina kuwa yascauna soconaya fii aayaatina aayaadka dhaga dhexdooda mucaajiziina iyagoo caajis gelinaya oo ka hortegaya oo inay fulaan la dagaalamaya ulaa'ika kuwaasi muxdaruuna kuwa la xaadirinayo wey filcadaabi cadaabka dhexdiisa la xaadirinayaayo weligood ka bixi maayaan qul waxaad odaa nabi maxamedow ina rabbii rabbigay yabsudu wuu fidiyaa arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono u fidiyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid wayaqdiru wuu cidhiiriyaa lahu risqigiina lahu liman yashaa wey ciduu doonana wuu ku cidhiiriya alla subxaana wa tacaala ayib marka wax bixintu inay keenayso wixii aada haysatay kaa yaraynaysaa u qaadan haddaad haysatood ku bakaysana inay wax ku kordhinayso hamoodi waxaan ilahay baa maamulaya subxana wa tacala saas wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin shay un ah fa huwa haba yaraade wy manaa min shayin shay un ah haba yaraadee fa huwa isagu yukhlifuhu wuu bedel siinayayo bedelkiisa ayuu idin siinayaa wa huwa alle khayruraasiqiina inta wax irsaaqda ka ugu khayr badan wa yowma maalin ka sheekee nebi maxamedow yaxshuruhum alla uu soo shirinayo jamiican xaalay idil yihiin ama jamiican dhammaantood uma kadibna yaquulu wuu odhanaya lilmalaaikati malaaigtii wuxuu ku odhanaya ahaaulaai kuwani iyaakum idinka miyay kaanuu ahayen yacbuduuna kuwa idin caabud qaaluu waxay yidhahdeen malaaigtii subxaanaka nazihidaada aan ku nasahayno allow anta adiga ayaa weliyunaa weligana ah midkana xiga ee noo kaalmeeyeen caabudnaay waa adiga min duunihim iyaga ka sokow bal iskaba dhaafee kaanuu waxay ahaayeen rabbiyow yacbuduuna kuwa caabuda aljinna jinkay caabudi jireen aktaruhum intooda badanna mu'minuuna kuwa rumaysan bay ahaayeen bihim jinkaasay rumaysnaayeen falyawma maanta laa yamliku ma hananayo bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale nafcan waxtar walaa daran iyo dhibtoona wanaquulu waxaanu odhan bu rabbi subxana watacala liladiina kuwii waxaanu ku odhan dalamuu dulmiga sameeyey duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeed allatii cadaabkaasoo kuntum aad allatii naartaasoo kuntum aad ahaydeen bihaa iyada tukadibuuna kuwa beeniya wa yawma yaxshuruhum jamiican maalinta qiyaamada khalaa'iqda dhan laysu keenaya intii horeysay iyo inta dambaysay iyo inta joogtaba waa laysu keeni malaa'ig iyo jin iyo bashar iyo kulli meeshaa lagu soo ururinaya markaasaa rabbi subxana wa tacala malaaigta wuxuu ku odhanaya kuwani maydinka idin caabudi jireen malaaigtii baa la haystaa ilaan qolyahan asnaamta caabudaayey ee dhagaxyaanta caabudi jiray sanamyadan waxay u caabudayeen suuro malaa'ig bay u yeeleen sida iyagu lahaayeen marka malaa'igtaasay iska dhigayaan inay caabudayeenoo asnaamtani ay malaa'igtii matalayso markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi malaa'igay kuwani maydinka idin caabudayeenoo idinkaa ka teliyay inay idin caabudaan miyaa malaa'igtii waa la haystaa malaigtii maxay tidhi subxaanak alla waad nadahanta ceeb iyo naqsi oo dhan baad ka hufanta adiga ayaa waxaad ahayd midkaan caabudi jirnay iyaga ka sokow laakiin annaga maynana caabudi jirin jinkaysa caabudi jirin shayaadiintay caabudi jirin intooda badanna shayaadiintaasay rumaysnaayeen markaan soo marnay yani in yadcuuna min duunihi ilaa inaasan wa in yadcuuna ilaa shaytaanan mariidan ha dhadig iyo shaydaan murxsan oo khayr oo dhan ka murxay unbay caabudi jireen inay asnaamtan caabudaan yaa kula taliyay ya yaa u qurxiyey shayaadiinta dhab ahaan marka waxay u caabudayaan dhagaxyaantan midkii amray oo kula teliyo shaydaan ay caabudayaan jinkana waxaa laga wadaa shaydaanka baa laga wadaa leanna shayaadiintu jin iyo insiba waa noqdaan laakiin aslu shayaaiin waa waa jinniga ibliis jinkuu ka tirsanya ibliis jinka ayuu ka mid yahay qabiilada jinka la yidhahdo mid ka mida way macana marka jinkay caabudi jireena annaga maynana caabudi jirin bay odhanayaan way ka beri noqonaya rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay maanta qaarkiin qaarka kale dhib iyo deeftoona uma mulkin karayo markaasaa waxaan ku odhanaynaa kuwii dulmiga sameeye shirkiga la yimid naarta cadaabkeedii dhadhamiya cadaabkii aad beenin jirteen adduunyada markaad joogteen malaa'igtu saa ay uga beri noqotay in la caabudi jiray waxaa uga beri noqonaya dadkii wanwanaagsanayn iyo saalixiintii la caabudi jiray iyaguna waxaynu soo marnay suurat lfurqaan waad garanaytaan wayawma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illah fayaqulu aantum adlaltum cibaadii haulaa am hum dallu sabiil qaluu subxaanaka anta waliyuna min duuni soma qaluu subxaanaka ma kana yanbagii lana an natakida min duunika min wliya ma idinkaa ku taliye in laydin soo caabudo waxay leeyihin subxaanak subxaanak alla waad nasahan tahay nooma habboona noomana ahaanin noomana banaana in aanu samaysano cidaan aniga ahayn adiga ahayn oo la caabudo saasay ku jawaabaya waxaa kaloo soo marnay nabiyullahi ciisa soomay isagana way soo doonta yaa ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaq ma adigaa ku yidhi aniyo hooyaday isoo caabuda dadka maanaa ku yidhi wuxuu leeyahay rabbiyow waan nasahan tahay oo ceeb oo dhan baad ka hufan tahay waxaan gar ii ahayn oona xaq u lahayn inaan idhaahdoon dadka u sheegaayo iima ahaanin ufiirsada saddexda maxay ku jawaabeen subxaanak subxaanak waa la isqabsan kuwa wadaadada caabudahaya ee qubuurta caabudayahay waxaad ogaataa marka dhibka ay u geysanayaan kuwan ay caabudayaan baa ka badan dheef waxay ka helayaan dheefa kama helayaan sooma ha dhibina dadka hadday ahlul iimaan ahaayeen oo iimaan ku dhinteen ha ugu sabab noqonina berri inta la soo istaajiyo in la yidhaahdo ahaa-ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinkaa kula saliyay inay nacaabuda ma idinkaa ku yidhi jawaabtu hadday noqoto nacam annagaa ku talinay muxuu noqonaya marka anigaa ku idhi dadka isoo barakaysta oo carradayda qaadqaata oo shafaacan leeyahay shafaaca iga soo raadsada oo qabrigayga imaadoo xoola ku qala oo dariiqadii iyo silkigii ha ka tegina anaa dadka kula taliyey hadday jawaabtaadu noqoto oy jawaabtaadu subxaanaka noqon weydo maxay noqonaysaa warkaas ma welinimaa kuu taalla meesha waa kula tagta khalaas xanfalay baa ku qaaday naar baan masalka ugeli soma marka dadkan ilaahay cibaadadiisa ha ka kaxaynine haddaad wadaad tahay oo weli tahay dadka waxaad ka shaqaysaa inay ilahay keliya ku xidhmaan adigana qadarkaaga iyo qiyaastaada garo haddii kale waa lagu soo istaajin qoladii bilaash loo caabudayen iyagu ku talinin een dadka u sheegin een ka shaqaynin eh yaa laleeyahay maydinkaa ku taliyey subxaanakay ku wada jawaabayaan allow anagu maanaa shaqo ku lahayn wadaadkii shaqo ku lahaye dadka ku hogaamiyey ninkuu dooyiba ha noqdee maalinta qiyaamada waxa qabsada waa la ogaan doonaa halaga xadha marka jidkiisa saas way macana wa yawma maalin ka sheegaya axshuruhum alla uu shirinayo jamiican ayagoo idil buu shirinaya uma kadibna yaquulu oo odhan lilmalaaikati malaaigtii wuxuu ku odhanaya ahaa-ulaa'i kuwani iyaakum idinka miyay kaanuu ahaaye yacbuduuna kuwa idin caabuda qaaluu waxay odhanayaan malaaigtii subxaanaka allow nasahidaada ceb iyo nafsi in wax lagula wadaago lagula caabudaanu kaa nasahayna anta adigu weliyunaa weliga nagi baa tahay min duunihim iyaga ka soko adaana kugu xidhnayn oon ku caabudayna oon kugu tiirsanayn bal iskaba dhaafay kaanuu waxay ahaye yacbuduuna kuwa caabuda aljinna jinkay caabudi jireen jin baa u asnaamtan u diray kuwa qubuurta caabudana jin iyo shayaadiin baa u jideeyey ee ilaahay rusushiisu uma jidaynin malaa'igna ma caabudayaan aktaruhum intooda badanna mu'minuuna kuwa rumaysan weeye bihim jinka iyo shayaadiintaasay rumaysan yihin falyawma maanta marka laa yamliku ma hananayo bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale nafcan waxtar walaa dira daran iyo dhibtoona kii diidayna ma dhibi karo kii raacay oo caabudayna waxba uma tari karo waxba isuma haysaan maanta wanaqulu waxaanu odhanaynaa liladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo shirkiga sameeyey waxaanu ku odhanaynaa duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeedii dhadhamiya allatii naartaasoo kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniya biha iyada hada wabilahi tawfiq wsal allah waslm ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi wslm